bismi illaahi raxmaan raxiim madaxweynayaashii hore ee dalka saaxiibaday walaalahay madaxweyne cali mahdi maxamed madaxweyne shariif sheekh axmed madaxweyne xasan sheekh maxamuud duubabka beesha mudulood ee goobta fadhiya ee kuwa maqan oo uu hogaaminaya imaam maxamed yuusuf cali imaam iyo xubnaha kale oo dhan wasiirada heer federaal kuwii hore iyo kuwa hadda xilalka hayaba madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane doctor maxamed cabdiwaare wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo intii kale ee joogta gabdhaha sharafta leh ee beelweynta muduleed ee goobta fadhiya iyo inta daawanaysaba ganacsatada sharafta leh culamaa udiinka dhallinyarada barbaarta gaashaaman iyo suugaanta inta noo tirisay ama noo tiri doonta bahda saxaafadda ciidamada amniga saraakiisha qaranka iyo intaanan xusin magacooda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kama tegin guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada mudane maxamed cumar maxamed maxamuud maxamed filish iyo guddoomiyaashii hore ee soo qabta xilka gobolka banaadir duqa magaalada oo ugu u fadhiya halkeen mudane xaaji cali ugaas cabdulle salan kadib ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa intii curisay abaabushay soo daadihisay shirkan wadatashiga beelweynta mudulood ee maanta furmay meel kastoy joogaan dibadda iyo dalka gudihiisaba waxay u sameeyeen beesha ay ka oobtirsadaan dhaxal taariikh dhali doona waxaan rajaynaynaa inay shirkan ka soo baxaan qodobo wax ka tara aayaha beesha iyo kuwa ummadda soomaaliyeedba waxaan filayaa beeshan taariikhdeeda waa la taataabtay cid la baranaya ma ahan gobonnimo doonkii laga soo bilaabo ilaa maanta baal dahaba ayay ugu jirtaa ummadda soomaaliyeed markhaatiyayna ka yihiin waxaa la xusay inay sababtu sidaas tahay inta soo hogaamisay xilalka qaranka laga soo bilaabo allah u naxariistaya madaxweyne aadan cabdulcusmaan waa abaalmarin soomaaliyu ay abaal marinaysay kuna tirinaysay inay yihiin dad qaadi kara mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin hoos markaan usoo daadeegno qarankii soomaaliyeed marka uu naga burburay oo dagaaladii sokeeye dhaceen oo soomaaliyu kala firxatay mudulood iyo walaalahood magaalada muqdisho gobolka banaadir waa anfici waayey keligood waxay arki waayeen qurux iyo sharaf iyo karaamo soomaaliyeed inta joogtay ee fadhida goobta oo hoggaanka haysa markaasoo ugu horreeya madaxweyne cali mahdi iyo garbihiisii iyo intii joogtayba beeshaani waa beesha jeebkeeda kharashka ka uruursatay dayaaradaha kiraysatay gobollada soomaaliyeed mid mid uga degtay ee soo uruursan soomaalidii kala farxata waagaas anigoo dhallinyar ayaan boorso iyo makiinad u waday ayaan u garaacayay dokumentiga heshiiska lagu gelayay sharafkaas ayay ku mutaysata beeshu in xilalka soomaaliyeed la siiyo hadallada halka ka yeeray oo macnaha leh waxaan ka soo qaadanayaa tiro iyo tayo dadkeenna meel kastoy joogaan waxaa la yidhaahdaa qowm yar oo abaabulan wuxuu ka awood badan yahay kana wax qabsi badan yahay qowm tiro badan oo kala daadsan oon abaabulnayn maxaa ka iman kara marka qowmka magacaas leh ee taariikhda soomaaliyeed ku jira oo abaabulan macnaha ku jira in soomaaliya ay noqon karto dowlad awood badan oo soo ceshata magaci iyo karaamada ay ku laheeda qaaradda afrika iyo caalamkaba hadday nagu filan tahay beelnimo mudane cali mahdi iyo maamulkiisii dayaarada inta kirayno soomaali ma raadisin ma raadinin waxaan u raadinaynay inaan aasaas iyo saldhig u nahay qarannimada soomaaliyeed beelaha soomaaliyeedna magac iyo maamuusan ku dhex leenahay wayna hayaan maya- mahaddaas intooda aan caasiga nahayn sidaas darteed waxaan uga jeedaa hadalkaas oo dhan dowladda maanta jirta meesha ay ka timid iyo siday ku timid waa ka dhergan tihiin maskax ayaa gashay dhiig wiilal ayaa galay iyo gabdho xoolo ayaa galay in soomaaliya dib u hanato dowladnimo saldhig ayayna u tahay beesha mudulud sidaas darteed wax alla waxaan haminayno oo qurux iyo sharaf ah oo soomaalinimo ah hal- yaan la iloobin inay ku salaysan yihiin dowladnimo haddayna dowladna ma jiro quruxdan iyo sharafkanba ma fadhiisaneen maantaan aaminsanahay markaa dowladnimada in lagu dadaalo waa waajibna wada saaran soomaali kastana saaran waxaan taageerayaa oo aan hoosta ka xariiqayaa midnimada beeshan inay wax weyn u tari ko- u doonto dadka qowmiyadda iyo qaranka soomaaliyeedba waxaan taageerayaa dowladda soomaaliyeed ee maanta jirta ee maanta halka fariinta looga dirayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inuu saxiixo eh, qaraarka saddex iyo tobanka xubnood lagu siiyey aqalka sare ee gobolka banaadir waxaan filayaa waxay ku timiday shaqo waxay ku timida halgan waxay ku timida maskax waxay ku timida hogaamin sidaas daraaddeed hay-adihii qaranka ee golaha shacabka ee iyo aqalka sare iyo madaxweynahaba waa uga mahad celinaynaa waana uga fadhinaa inay dhammaystiraan sida la soo jeediyey waxaa noo dhiman maqaamkii muqdisho ee caasimadda soomaaliyeed waxaa noo dhiman oo laga dhawaajinaya ajendaha in dowlad goboleed banaadir la dhiso oo ay hoggaan u tahay beeshan dowlad goboleedyada dhismahooda waxaa waaye arag ku ahaa hogaamiyena ku ahaa mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu og yahay kulligeenna ognahay in dadka deegaanadu dhisteen dowladduna fududayso cidda laga rabo inay dhisto oo horkacdo waa bulshada gobolka banaadir oon kala harin oo qoyskan ama beeshaanu hoggaanka u tahay ama gogosho u tahay dowladda heerarkeeda kala duwan waxa uga aadanna waajib ayay ku tahay inay dowrkeeda cayaarto haddii ay rabto inay sharaf iyo magac ku raagto ama isku beddesho waa aaminsannahay inay naga buuxaan musharixiin u tartamaysa xilalka qaranka mustaqbalka iyo haddaba laakiin ningeedu buuxa ayaa gari u go'da ayay soomaalidu tidhaahde haddayna mudulood quruxdan dibadda iyo gudaha ku lahayn waxa xilalka faraha badan ee maanta la tiriye la siiya ma aha shakhsiyaadka aan nahay ee waa magaca beeshan sidaas darteed soomaaliya xoog iyo qoray waa ka soo daashay waxaa maanta lagu tartamayaa siyaasad iyo sharci waxaana xero u ah dastuurka kumeelgaarka ah ee qaranka soomaaliyeed sidaas darteed haddii mandaydka dowladdaani dhammaatay xildhibaanadu iyo annaga afguubaadsi noo akhrin iyagu inta baarlamanka tagaan ha yidhaahdaano hana la kala diro ee doorasho ha la aado waxaan aaminsanahay doorasho inay dhacdo inay wakhtigeeda ku dhacdo inay si nabada ku dhacdo inaan khasab iyo lagu lagu wadin sharci jebin iyo dastuurka tegid laakiin waxaan iyadana hoosta ka xariiqayaa in isbeddelku ku yimaado siduu ku imaan jiro waad ogtihiin kuma imaan karo si ka duwan kuma imaan karo anigaa raba xildhibaan eh, s- eh, eh, ducaale wuxuu yidhi afar sane aan iska sii joogo anigu waa rabaa laakiin waa in shacbigu siiyo ee maaha inuu is- asigu xoog nagu haysto aad iyo aad aan ugu hambalyaynaya hadalkaasu inuu ka soo yeedho wakiilada noogu jira golayaasha qaranka mudane aliya marwooyin wax badan ayaa naga buuxa laakiin duhurkiina waa la joogaa waana la iga dambeeyaa laakiin waxaan kusoo khatimayaa hal shay hadalka ma- madaxweyne waare waana wada saameeyey waxaan rabaa marka inaan la sacbin oon la farxin oon la qoslin ilaa laga xoreeyo deegaanada beeshaanu leedahay iyo kuwa soomaalida kaleba iskuulla ma le isbitaallo ma le jidad fiican ma le ceelal ma le inaan marka tiro iyo tayo iyo xoog iyo xoolo iyo aqoon sheegano waxba tari mayso waxaa la rabaa inaan ku mintidno inaan gacan ka geysano hogaaminana in deegaanadeena laga xoreeyo cadowga haysta oo xaqdarada ku haysta oo baabiinaya dadkeena ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mu'asasada macali nuur iyo hogaamiyaheeda khaliif cabdulqaadir macali nuur iyo intii garbihiisa ku aheyd ee gogoshan quruxda badan noo dhigtay ummaddaan isu keentay muddo dheerna dib u heshiisiin ka soo dhex waday aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa uguna hambalyaynaynaa waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu guul iyo sharaf ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa mahadsan yahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya brofesor cali maxamed geedi Eh, mudanayaal iyo marwooyin waxaa si toosa eh, tebin toosa uga daawanaysaan telefishinada